wasiirka wasaaradda amniga koonfur galbeed soomaaliya oo ay wehelinayeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose iyo ku-xigeenadiisa iyo maamulka degmada marka ayaa si wadajira u dahafuray barnaamijka darasaynta iyo tirokoobka bulshada degmadaasi munaasabada lagu dahafurayay darasaynta ayaa waxaa goobjoog ahaa maamulka degmada odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana barnaamijka lagu tirokoobi doonaa dadka iyo guryaha si loo xaqiijiyo amniga guud ee gobolka shabeellaha hoose gudoomiyaha degmada marka muuse cusmaan maxamed oo ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay in la tirokoobo guryaha degmada marko hadda maanta waa la bilaabay dahafuurka maxaa lalahay diiwaangelinta dadweynaha xaafadaha wax badan amni naga caawin doontaa maanta haddii qof gurigiis la tago oo la weydiiyo qofka mas-uulka ah qofka la nool ilmihiisa hadee la weydiiyo beri waa la ogaan karaa qofkii kale kusoo biira xaafadda kaali weyna amniga qaadan doontaa in badan annaga waa isku dayna laakiin mar walba waxay u baahan tahay kaabo dowladnimo ay u baahan tahay taasan maanta waa la dahafuray laakiin waxaan rabnaa toddoba maalin iyo siddeed maalin magaalaha magu dahafur kar maxaa lahay malagu soo gabay kara maxaa lahay diiwaangelinteeda waxaan rabnaa in bilooyin la helo xogta degmada oo la sameynaayana in dadweynaha beri loosoo loosoo maxaa lahay loosoo bandhigo wixii dadka laga soo aruuriyey in meeshaan la keeno dadkii loo shido ay arkaan w kadib wixii baahi jira degmada oo ay jiraan meesha lagu gudbiyo aduu ilaah yaraa laakiin xaafad hebelaa dab ka kacay nambarkeeda ma la yaqaano inta ku nool ma la yaqaano haddii waalidkii meesha ku dhinto dab ku dhinto intii kale nooleed ma la yaqaano haddii laakeed masii u dhacdo oo gurigaaga uu diiwaangelisan yahay waraqadii yaa lahaay waxaa la guri hebel miyahaa yaa kasoo baadaya yaa ku nool ismarkii waa la ogaan karaa isoo dad dad la weydan waxaa rabnaa annaga inaan intaas ka shaqaysano amnigeena mar horaan ka shaqaysana annaga inta kale wax noo kaawaayan waa ka shaqaysanana hadduu ilaah yidhaaho mar walbana gacmaha isqabsano degmada annagaa iskaleh
ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda amniga koonfur galbeed soomaaliya mudane xasan cabdiqaadir ayaa sheegay in barnaamijkan uu qayb ka qaadan doono sugidda amniga degmada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose degmadan marka marka maamulkan cusub hadda markuu soo laabtay waxyaabaha xoogga la geliyay ka mid tahay waxa ugu muhiimsan oo hadda dadkii ay arrinkaas ku qabtaanna aadan ugu faraxsana gobolka kale lagama bilaabin degmooyinkiisa kale degmadan yaa number one u ah haddii idinka aad ku guulaysataan degmooyinka kalena waa loo gudbaaya haddii idinka aad ku guulaysan weysaanna waxay noqonaysaa un wax la isku daya oo oo la suurigelin waayo darisaynta maxay faa'iido u leedahay number one amnigay faa'iido u leedahay wixii hadda aad ka hadlayseen oo ah ganacsigii waxbarashadii caafimaadka nadaafadda garsoorka intaba waa soo galaya yacni waxaa og tihiin guri kasta cidda ku nool faa'iidada ay qabto iyo khasaarada ay qabto iyo xanuunka ay qabto iyo baahida ay qabto inta dhan in lagu ogaado waxay kaloo faa'iido u leedahay degmadan marka iyo dadkeedii iyo qaabkii loo horumarin lahaa markii aan rabno inaan u sharaxno hay-adihii degmadan meeqaa tiradoodii ah intee ku nool baahideeda maxay tahay wax qoranaa la rabaa marka brograamkan dirisaynta oo hadda la idin keenay oo maamulka idin keenay waxaan rabnaa in si sax ah loo dhaqangeliyo degmada u dhaqangeliso idinkana bulshada aad garab ku siisaan hay-adaha amnigana ay garab ku siiyaan waxyaabaha ugu muhiimsan marka degmadan laguma soo dhexdhuuman karo brograamkaas markii la fuliyo kadib waxaa ogaan kartaa meesha aad wax ka qaban kartid markaasaa ogaanaysaa innaga marka waxaan rabnaa inaa idin daafurno brograamkii isaga ahaa gacmihiina aad ku qabsatiin waxyaabaha ugu horeeya oo mashaariicda imaan doonto degmadaanna meelihii laga tixraaci lahaa ay noqonaysaa in in darisayntan la fuliyo la ogaado degmadii dan wixii mashaariica loo baahan yahay isla markiiba la sheego aad aa u mahadsan tihiin brograamkii wuu idin furan yahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu